يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay rabadaan mubaarag waxaad ku soo dhowaataan darsiga kow iyo labaatanaad ee suwar min xayaati saxaabiyaad oo uu soo jeedinayo sheekh cabdulilaah darsigan wuxuu sheikhu kaga hadlayaa saxaabiyaadka kale ah maariyal qibdiyah iyo arwa binta cabdilmudalib النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين fadhigeena waxaan ka hadli doonaa laba saxaabiyadood gabadha hore waxaa weeye maariya alqibdiya sawji nebiy sala alla alay salam saxaabiyadda kalena waxaa weeye nebiga eedadii arwa binta cabdilmutalib haddaynu ku horeyno maariya alqibdiya kaatibku wuxuu leeyahay hadiyatu lmaquuqis waa hadiyadduu nebiga usoo diray xaakimkii meesha la yahay iskandariya masar kutaa la xukumayey ee dowladda ruum ka tirsanaa ee la odhan jiray maquuqis qadimat maariyatu ila almadiinati almunawara bacda sulxi alxudaybiya fii sanati sabci min alhijra gabadha layaha maariya alqibdiya madiine waxay soo gaadhay markuu dhacay suluxii ama heshiiskii xudaybiya meesha lahaa nebiga iyo quraysh ku kala galeen oo ahaa sanadkii toddobaad ee hijrada وذكر المفسرون أن اسمها مارية بنت شمعون القبطية تذكر مقعيضة إيه فسر وحيليهن مقعيضة وحوها مارية بنت شمعون القبطية الأورنجية مقعيضة كاملة waxay soo gaadhay madiine bacda an tama sulxu lxudaybiya bayna rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam wa bayna almushrikiina fii maka suluxaas iyo heshiiskaas markaynaxabajoojintaas markay ka dhacday nebiga ay wada galeen iyo quraysh ayay gabadhu soo gaadhay madiina almunawara bada'a rasuulu llahi sala allahu alay wasalam addacwata ila alislaam nebigu dabcan wuxuu bilaabay inuu islaamka dadka ugu yeedho markii ay heshiis la galay qorayshtii oo xoogaa uu gacan banaanaaday oo xarbigii iyo dagaalkii kaga foraa quraysh istaagay nebigu dacwada ayuu xooga saaray sanadkaas wixii ka dambeeyey wa kataba rasuulu sala allahu alayhi wasalam kutuban ilaa muluuki alcaalam risaalooyin iyo warqado ayuu u kala diray boqoradii adduunka caalamka marka xukumaya gaaladaha yadcuuhum fiiha ila alislaam warqadahaasuu nimankaa ugu yeedhaya islaamka inay soo galaan واهتم بذلك اهتماما كبيرا نبي أنت حوق أيو صاري فاختار من أصحابه من لهم معرفة وخبرة رجو دري أولي بي كتبتا أما رسائل أولي بي بقرد الله درينا رجو حولي هايان أو لو دورتي حق خبرة دودا إيو علمي قودي وأرسلهم إلى الملوك نما كان حوق دري ملوك تبو دري عدوك حكومي سي ومن بين هؤلاء الملوك هرقلا muluugta warqadaha loo diray waxaa ka mid ahaa heraqla ninkii ruum xukumayey waa malika ruum ninkaasu iyo kisra baa ka mid ahaa ibnu hormos maliku faris baa isna ka mid ahaa almaquuqis maliku misr baa ka mid ahaa annajaashi baa ka mid ahaa maliku lxabasha talaqa haaulaai almuluuku rasaa'ila wa radduu raddan jamiilan boqoradaasi markay waraqadihii nebigu gaadheen jawaab fiican bay kasoo bixiyeen way akhriyeen kutubtii way arkeen wax ku qoran jawaab fiicanna way soo bixiyeen maa cadaa kisra marka laga reebo ninkii loo sheegay kisra ibnu hormos ee xukumaya bilaad alfaris meesha maanta eeraan loo yaqaano ciraaqna marka iyagaa xukumaya yaman meel hore iyagaa ka talin jiray berigaas malikul faris ninkaas isagu si xun buu yeelay ninkaas warqadii loo diray wuu kitaabkii loo diray wuu googooyey wuu jeexjeexay nebiguna waa habaaray wuxuu yihi ilaahay mulkigiisa inuu googooyo ayuu ku habaaray لما أرسل الرسول كتابا إلى المقوقس حاكم الإسكندرية والنائب العام للدولة البيزنطية في مصر نبقى مركو كتاب الدري نكي لورج المقوقس oo ninkii xukumiyah magaalada loo yaqaan iskandariya waa magaalada labaad ee dalka masar ugu weyn marka qaahira laga reebo ninkaasu xaakim iskandariya qura ma ahayn wuxuu ahaa naaib alcaam lidowla albisandiya fi masr ninka uga wakiilka masar oo dhan dowladii bisandiya dowla bisandiya nimankii la odhan jiray ee reer ruumaha ayuu ka mid ahaa arsalahum xaadib kitaabkaa nebigu wuxuu u dhiibay xaatib ibnu abi baltaca baa kitaabkaa loo dhiibay wa kaana macruufan bixikmatihi wa fasaaxatihi wuxuu ahaa saxaabi ku caan ah cilmigiisa iyo iyo codkarnimadiisa iyo iyo maaragtay aftahanimadiisa fa akhada xaadibu kitaaba rasuuli llaahi sala allahu caleyhi wasalam ilaa misra kitaabkiibuu masar u qaaday xaatib wa bacda an dakhala cala almuquuqis alladii raxaba bihi markuu usoo galay ninkii loo diray ee muquuqis ahaa ninkaasuna uu soo dhoweeyey wa akhada yastamicu ilaa kalimaati xaatib ninkaas wuxuu bilaabay inuu dhegeysto hadalkuu xaatib ku hadlayay nebigu uu ka waday iyo fariintii faqaala lahu gaalkii baa odhanaya maquuqis baa odhanaya yaa haadaa kaagan ninkaagan ina lanaa diinan lan nadacahu ilaa limaa huwa khayrun minhu annagu diin baan haysanaa ugana tegin diinteeda uga bixi mayno diin ka wanaagsan mooye inaan helna mooyaan wa acjaba almuquuqisu bimaqaalati xaatib hadalkii xaatib ayaa muquuqas cajabiyey ninkan aftahamnimadiisa iyo xaq uu ku hadlayo faqaala lixaatib inii qad nadartu fii amri hada annabiy nebigan aa ku soo diray waan eegay markaa fiiriyay arrintaas aan fiiriyey waxun inuusan dadka farayn baan u jeedaa wax wanaagsan oo la jeclaystana dadka maaragtay kama reebayo wax fiican buu faraya xumaantana uu ka reebay ayuu ka wadaa walam ajidhu bisaaxir daal inuu nin saaxiro oo baadiyeysan yahayna ma arko wala alkaahin alkaadib mid faalalowa oo beenlowana inuu yahay ma arko wa wajadtu macahu aayatan rubuwa inuu ninka waxaan arkaa buu leeyahay inuu qeyb ka hadlayo oo wixii qarsoonaa uu ka hadlayo oo wixii qarsoonaa marat akhbaarteeda uu sheegayo arrintan waan eegaya waan ka fikiraya inaad diinta soo galay in kale ayuu ka wadaa akhada almuquuqisu kitaaba nabiy sal ll ly salam ninkii gaalka ahaa muquuqis ee iskandariya xukumayay risaaladii nebigu soo diray ayuu eegay wa khatama calayhi timbaraha ayuu saaray wa kataba ila nabiyi sala alla alay wasalam kitaab ayuu nebiga u soo diray uu leeyahay limuxamed ibni cabdillaah kitaab ku socda nebiga min almaquuqis cadiim alqibd oo ka socda kitaab ka socda ninkii maquuqis la odhanayay ee reer qibdi ugu weyna reer qibdi madaxoodii salaamu calayka amaa bacd faqad qara'tu kitaabaka gaalkii baa odhanaya nebigu usoo diray warqadda kitaabkaagii waan akhriyey wa fahimtu maa dakarta fiihi waxaad ku xustayna waan fahmay wamaa tadcuu ilayhi waxaad dadka ugu baaqaysana waan fahmay waqad calimtu ana nebiyan baqiya waxaan ogaa say diintooda sheegayso inuu nebi soo iman doono arrintaana waan la socdaa oo nebi inuu nebiyada ka hadhay khaatima nebiya inu hadhay waan ogahay wa kuntu adunnu annahu sayakhruju bishaam waxaan umalaynaya nebigaas inuu shaam ka soo bixi doono ee inuu maka ka soo baxayo uma haysan waqad akramtu rasuulaka ninkaad soo dirtay xaadibana waan soo dhoweeyey si wacan baan u ikraamay oo u sooriyeeyey oo maaragtay u maamuusay wa bacadtu ilayka bijaariyatayni laba gabdhood baan kuu soo diray lahumaa makaanun fi lqibti cadiim oo boos weyn meel weyn ka jooga reer qibd gabla gabdhood oo aan kuusoo xulay ayaan soo diray wa bikuswatin kuswad ayaan kuu soo diray waxaa la yihahdaa kuswada kacbada ayuu soo diray baa la yihahdaa dharkan kacbada lagu dedo wa hadaytu ilayka baqlatan litarkabahaa wasalaamu calayka waxaan kaloo kuusoo diray baqal gaadiid oo ah aad fuushid saasuu risaaladiis kusoo khatimay ninkii gaalka wa kaanat hadiyatu alhadiyatu jaariyatayni huma hadiyadu soo diray waxay ahayd laba gabdhood oo labada kale ah maariya bintu shamcoon alqibdiya iyo wa ukhtaha siriin walaasheedo siriin la odhan jirayna way la socotay wa fii ariiqi cawdati xaatibin ila almadiina markuu gabdhihii soo kaxeeyey oo jidka soo socday xaatib carada calaa maariyata wa ukhtaha alislaam wa raqabahumaa fiih islaamku ugu baaqay labadii gabdhood ee loo soo dhiibay islaamkuu jeclaysiiyo u ammaanay fa akramahum allahu bilislaam labadii gabdhoodna ilahay wuxuu karaameeyey inay diintii qaateen oo islaameen iyagaan weli madiinaba soo gaadhin wa fi lmadiinati ikhtaara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam maariyata linafsihi labadii gabdhood markii la keenay nebigu maariya ayuu kala baxay xushay wa wahaba ukhtaha siriina lishaacirihi alkabiir xasaan ibnu thaabit alansaari radia allahu canhu gabadhii kalena wuxuu siiyey shaacirkii weynaa ama gabayaaga weynaa ee ansaariga ahaa ee la odhan jiray xasaan ibnu thaabit ilaahay raalliha ka noqday kaanad maariyatu radia allahu canha baydaa'a jamiila gabadh cad oo qurux badan bay ahayd waqad athaara quduumuha algiirata fi nufuusi caaishata radi- fi nafsi caaishata radia allahu canha gabadha markay aragtay oo nebigu inuu qaatay caasha ayaa aada uga masayrtay فكانت تراقب مظاهر اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بها aad caaisha waxay isha u saari jirtay oo isha uga haysay ihtimaamka gabadha nebigu uu siinaya iyo suu jeclaaday wa qaalat caaishatu radia allahu canha iyadaa sheekeynaysa caaisha inoo sheegaysa waxay tidhi maa qirtu calaa imra'atin ilaa duuna maa qirtu calaa maariya weligay naag uma masayrin ugama masayrin saan uga masayray maariya alqabdiya yani kuwa kale masayrkooda wuu ka hooseeyey laakiin keedu way ugu daraabeyleeda وذلك إنها كانت جميلة جعدة وحيد قبل هذا روح بدن أو جعدة جعدة قصيرة ولا لقوم قاعدين قابنيد إن شعر كيد أوصنها سبت أوصنها هنا تما في عن وتما وقف في عن أو تما الصينة حوش العسنة أنا هين تما أدق لو تشكر أنا أنا هين تما في عن بيلا هيد بيلا هاي فعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جاء يعطوش على ذي قبل وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لح... في بيت لحارثة بن النعمان gabadha wuxuu dejiyey guri uu iska leeyahay saxaabiga la yihahdo xaarisata ibnu nucmaan fa kaanat jaaratuna gabadha markaa deris bay nala noqotay fa kaana caamat alleyl wannahaar cindaha nebigu habeenka inta badan iyo maalinta in badan- inta badan gabadha agteedu ku qaadan jiray oo gurigeeda u badnaa xataa faraqnaa laha xataa cazamnaa aanu anigu nebiga ku go-aansanay in gabadhaan laga fogeeyo fajazicad markaasay tagtay oy naga cabsatay fa xawalahaa ila alcaaliya meesha madiine ka mida tuulo ee qayb ka mida xaafad ka mida caaliya liha ayuu u raray uu naga fogeeyey wa kaana yakhtalifu ilayha hunaak halkaasuu ku noqnoqon jiray nebigu markuu dejiyey ee fogeeyey fa kaana dalika ashaddu calayna taasaba nooga sii darreed markasta iyadii waa aadaya meesha fogeed ayuu aadaya gabadhii waa aadaya wilaadatu maariya liibraahim ciwaankeena kale waxaa weeye gabadhu waxay u dhashay nebiga wiilkiisa ibraahim wa bacda muruuri caamin calaa quduumi maariyata ila almadiina sanad markuu kasoo wareegay imaanshihi ay maariyati madiina ay soo gaadhay xamalat maariyatu uur bay qaaday wa farixa annabiyu lisimaaci hada alkhabar nebigu warkaa inay gabadhii uur leedahay wuu ku farxay faqad kaana qad qaaraba sittiina min cumrihi nebigu markaa waxaa nin weyn oo lixdanka agacagaynaya lixdan sano ku dhow وفقد أولاده ما عدا فاطمة الزهراء أرورتي سنة هراء يقوى دمتي مركا لغا ريابا كبدي سي وجعل فاطمة الزهراء رضوان الله عليها ولدت مارية في شهر ذي الحجة من السنة الثامنة للهجرة النبوية الشريفة مركز يويلك دشي محاي دشي طفلا جميلا يشبه الرسول الله صلى الله عليه وسلم عنق يرى قروح بدن والنبي آدو شبه أي دشي وقد سماه إبراهيم نبي إبراهيم أيوب بحي ويلكي تيمنا بأبيه إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام استقوا ما كنت تفاؤلي إنه ويلكاس ونقض سيدي يعني واحد نقض سيدي نبي الله إبراهيم وكلا أيو مقع إبراهيم وقو مقع ضري وبهذه الولادة المضى إلا شيء أصبحت مارية حرة مركاسي الدون نمدي كبح يقف حرة أي النقطي وعاش إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وبضع شهور حظي برعايته رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرض قبل أن يكمل عامه الثاني وحن وراء إبراهيم أولك النبي إيه سند إيه دور بلود halkaasuu kala kulmayso nebigu aada maaragtay u tarbiyeynayay oo maaragtay u koolkoolinayay oo loo jeclaaday labada waalid ba ay jeclaadeen walaakinahu marida qabla an yakmila caamahu athaani kii yaraa wuxuu xanuunsaday inuusan sanadka dham- sanadkii labaad inuusan dhammaystiran ayuu xanuunsaday wa daata yowmin ishtada maraduhu maalin maalmaha ka mid a xanuunkii baa yarkii ku daraaday wamaata ibraahiimu wahuwa ibnu thamaaniyata cashara shahran ibraahim wuxuu dhintay isagoo jiray sideed iyo toban bilood wa kaanat wafaatuhu yowma athulaathaa licashri layaalin khalat min rabiici alawal sanata cashrin min alhijra annabawiya almubaaraka wuxuu geeriyooday iyadoo toban maalmood ay ka hadhay bisha layaa rabiic alawal eh, sanadkii tobnaad ee hijrada nabowiga ee barakaysan وحزنت مارية حزنا شديدا على موت إبراهيم ويل كيدا آد بيقوم رقوة جاريديسة ماريا قرآنك وحكو حصي سورة التحريم قصة كسعة النبي سورة بلامسه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك قصة وحكو سابسنتا سيدا مفسرين الشيقيان markuu nebigu yidhi isagoo dumarkiisa kale raali gelinaya caaisha iyo xafsa isagoo raali gelinaya inuu yidhi maariyo umaba dhawaanayo uma galmoonayo xaaska maarata uma dhawaanayo waaba lagu canaantay nebiga gabadha inuu iska waxa ilaahay u xalaaleeyey oo gabadha uu qabay inuu iska xaaraameeyana nebigu waa tii suuradda lagu canaantay waqad tuwafiya arasuulu canha nebigu wuxuu ka gooriyooday gabadhaas sala allahu alay wasalam wahuwa raadin can maariya nebigu isagoo raalli ka ah ayuu ka geeriyooday gabadhaasoo maaragtay sharaf ku heshay inay ka mid noqotay dumarka nebiga ama geed beytulmuga inay gashay oo xaasaska nebiga ka mid noqotay aada bay ugu dalaan jirtay inay hesho nebiga raali geliso kamaa curifat bidiiniha wa waraciha wa cibaadatiha caan waxay ku noqotay lagu bartay inay gabadh diin badan tahay gabadh xalaalmeerada inay tahay gabadh cibaado badan inay tahay wafaatu maariya caashad maariyatu maa yuqaaribu alkhamsa سنوات في في ظلال الخلافة الراشدة النبي شن سنة يك دم بيسي مركي خلافة الراشدة بلعبانتي شن سنة أي نوليد نبي قداشي وتوفيت في السنة السادسة عشر من محرم بش محر... سنة كي اللي تمنادي هجرة بش محرم أي جيريوتي دعا عمر الناس وجمعهم للصلاة عليها عمر بدأت كوسو كل ميسيميت كل كذا فاجتمع عدد كبير من الصحابة من المهاجرين والأنصار وحاكل مي عدد أوفر بدن وصحابتي ووينات كم المهاجرين تي أنصارتي ليشهدوا جنازة مارية القبطية سيقول قيب قلان وحاضران كبرنا صلاة الوت كان أيو أه وصلى عليها عمر رضي الله عنه في البقيع طبعا تذكر صلاة جنازة عمر باكساري ايش بقى لي هذا الوقت كذي ودفنت إلى جانب النساء أهل البيت النبوي xaasaskii keligana meesha lagu aasi jiray ayaa lagu aasay wa ilaa jaanibi ibniha ibraahim iyo dhinacii wiilkeeda ibraahim meesha lagu aasay ayaa lagu aasay halkaas qisadii maariya ayaa noogu dhammaatay radia allahu canha gabadha kale aan ku darayna iyadana fadhigan waxaa weeye nebiga eedadii orwa bintu cabdilmualib nebiga hore waxaan kusoo sheekeynay eedadii safiya bintu cabdilmualib baan kasoo sheekeynay gabadhanna waa eedo kale uu lahaa oo islaamtay iyaduna weeye tasawaj أروى من كندة ابن المناف ابن عبد الدار بن قصي نكاسي قرستي أو عرب أه قرمة إسلامتي أسلمت أروى وأختها صفية وحا إسلام كسلقاتي يدي ولاشي صفية هرقص الشيكيني رضي الله عنهما وهاجرتا إلى المدينة لبدا قبل المدينة يسوع هجرودين وأسلم ولدها طليب أروى أنت يد إسلامي وحا إسلام كجهري ويلا دشل ورنشل طليب qablaha ayuu islaamay fi daari larqam intii saxaabadu ayareeda lagu dhuuman jiray gurigii la odhan jiray daaru arqam ibnu arqam ayuu wiilkeedu islaamay walamaa aslama ibnuha tuleyb ibnu cumayr ibnu wahb wiilkaas markuu uu maaragtay uu islaamay fi daari larqam uu islaamka maaragtay uu ku qaatay halkaa diinta loogu shahaadooyinka shahaateenka loogu qabtay tawajaha ilayha liyadcuuha ila lislaam hooyadii buu markiiba ku degdegay suu islaamka ugu yeedho ugu baaqo iyaduna ay shirkiga uga baxdo ويبشرها سوء بشاريه بما من الله تعالى عليه من التوفيق وحي إلهي كقال ديستي توفيقه إنه أشيغ هو يدي يدنا أباغ أيو هو يدي أوتغي إلى الهداية إلى دين الحق إنه إنه يكون أنت دين تحقا أيو أباغي فقال الله ويل كذا كورنيا تبعت محمد صلى الله عليه وسلم فقالت له وفض كالميسو أد قرب النقطة waxaa ugu mudan in abtiga nebiga ujeeda wallahi low kunaa naqdiru calaa maa yaqdiru calayhi rijaal latabicnaahu wadababnaa canhu wallahi dumar haddaanu nahay haddaanu maaragtay aanu kari karno waxay raggu awoodaan nebiga waan raaci lahayn waana difaaci lahayn faqaala tulayb wiilkeeda baa ku yidhi hooye maxaa kaa hortaagan oo kuu diidaya inaad islaamto والنبي قرعضه فقد أسلم أخوك حمزة ولالك حمزة بن عبد المطلب وإسلامي فقالت أروى أنظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن gabdhaha walaalahay baan eegaya waxay sameeyaan markaasaan mid ka mid a iyaga noqon doonaa oo diinta ana waa qaadan doona fa qaala laha fa innii as'aluki billaahi tacaala ilaa ataytihi fasallamta calayhi wa sadaqtihi wa shahidta an laa ilaaha ila allah waayo waxaan kaa baryaya oo kaa codsanaya oo aada kugu borinaya inaad nebigu u timaadid oad soo salaanto oo aada rumayso oo shahaateenka aad qirto an laa ilaaha ila allah wa ana maxamad rasul inaad qirto ثم كانت بعد ذلك تعضد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ويكالمين شرتي عليه السلام بلسانها عرب كذا يكو كالمين شرتي وكساعدي شرتي وتحض ابنها على نصرته ويل كذا واحد كبورن شرتي نبي إنه نصريه والقيام بأمره نبي ما عرفت إنه وأديجه فقد شهدت شهادة الحق مركز الدين تغيرتي وقامت وحين نقطة تدافع عنه من دفاع النبي وتذب عنه وكالدفاع ده عدو جيساه محيكو الدفاع يسا بلسانها وتشيع بين النساء قريش صدقه وأمانته وحيب حيب لو أنه كفي ديسو قبلها قريشات لحدوده نبي رمتيسا يا أمانة ديسا يا إنه رمش ديسا يوحن وحي يتهي وأنه نبي الله إنه نبي إلهي يهبي قبلها وشيء كترتي وتدعوهن للإسلام قبلها إسلام كي يقول باقي كترتي markii dambe markii ma aragtay uu dhibta ku bilaabay ninkii abujahal odhan jiray iyo raggii qurayshadii waaban nebiga markay dhibta ku bilaabeen oo ay dhibeen fa camada dulayb dulayb wiilkii la odhan jiray wuxuu u qasdiyey ilaa abujahal buu aaday fa darabahu darbatan shajah waa dakray yani iyadii wiilkeedu way difaaci jiray nebiga wiilkeeda dulayb ayaa abujahal dahar dahar maartay madaxa kaga dhuftay فأخذوه وأوثقوه مركا ويلك قريش وي وي قباطي وي حيران مركا وحا مارتي كبد بادي والله مركا ملا حقا رونا ويلك مارتي قرابهن إلى إني أيا كسو فري فقيل لأروى مركي سأل الله قال ويلك دي قريش حدي أي حدي أي مارتي أي ظلمي waxaa lagu yidhi alaa tariina miyaadan arkayn wiilkaaga miyaadan arkayn inuu nebigii difaacayo ninkan uu difaacayo miyaadan arkayn فقالت خير أيامه يوم يذب عن ابن أخيه ما علمه سمعت هو خير بعد أنه ما علمت إن أبتي والدفاعيه يعني ويكون رأس دويل كذا إنه النبي قدرتي وما أرتو دقالهم وقد جاء بالحق من عند الله إن أبتي حق حق إله كليم إنه دفاعه ما علمت أصلا خير بعد ما علمه سيتري فقالوا مركزي قريش حكوتري ولقد تبعت محمدا ما محمد بابر عدادونه قالت نعم gabadha waa islaamtay urwa imtu cabdilmualib nabiga eedadii hijratuha wahaajarat ila lmadiinati wa baayacat nabiya sala allahu aleyh wasalam dadkii maka usoo hijrooda bay kasoo hijrooday madiina soo aaday nabigana waxaa la yidhahdaa beecaya la gashay waxay kaloo ahayd gabadh shaacirada oo gabiga tirisay ayay ahayd shaaciratun mujiida bay ahayd aada gabiga u taqaanay ahayd oo nabigana qasiido rathaaya barordiiqa u tirisay aabaheena markuu dhintay mid bay u tirisay وفاتها جيريدي توفيت سنة خمس عشرة من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب سنة كيشان يطمنا هذه هجرة وقت أمده قامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي جيريو تقبله انتهى نوت شوفتو نساء هن للطهر علامة وهن على جبين الدهر شامة